Ilaha warbaahinta soo-jireenka ah ma saamaxaan macaamilo toos ah. Fiidiyowyadu ma siiyaan jawaab toos ah tilmaamaha carruurta, laakiin horumarka teknoolojiga ayaa abuuraya fursado macaamilo waxtar leh. Hal tusaale waa barnaamijyada sheekaysiga fiidiyowga. Sheekaysiga fiidiyowga carruurta keliya ama daawanaya shaashada waxay noqon karaan ka qayb qaatayaal firfircoon wada sheekaysiga. Qoysas badan waxay isticmaalaan sheekaysiga fiidiyowga si ay ula xiriiraan saaxiibada ama xubnaha qoyska ka fog. Oo cilmi baaris ayaa soo jeedisay carruurta inay ku bartaan nooca isgaadhsiinta ah. Socod-baradyaal qiyaastii laba jirka ah waxay ka baran karaan erayo cusub macaamiil sheekaysi fiidiyow taabta ay uga bartaan macaamilka bulshada ee tooska ah. Hase yeeshee, socod-baradyadu kama bartaan luqadda daawada fiidiyowga soo-jireenka ah. Haddii ay tahay mid toos ah ama sheekaysi fiidiyow, carruurta yaryar waxay dareen u leeyihiin waxa ka dhacaya agagaarkooda. Waxay ogsoon yihiin nooca hadalka aynu isticmaalno, halka aynu eegayno, waxa ficiladeennu yihiin, iyo haddii aynu u jawaabno habdhaqankooda. Marka carruurta koranba, waalidiinta soo jeeda waxay barbaarin karaan barashada iyagoo adeeganaya macaamilada maalin kasta. Qaybta xigta ee casharkan waxaynu ka hadli doonaa qaar ka mid ah sifooyinka gaarka ah ee macaamilada foolka foolka ah kuwaas oo ka dhiga wax aad u muhiim ah barashada carruurta.